Ciidamada booliiska degmada Salaxley ee howlgaliya suubiyan weebayo ha qabadeeno boqol iyo toddoba liitir oo khamraga noocyashii shal duwanee aana sayti oo si sharci doree ha ka gali somalilan sidiiyo booliiska sheegeen saas haatow ciidamada weybayo qabadeeno baabuurkii saaranay maanduuriyaalkii iyo daraawalkii wadi wayna booliiska sheegeenay in maxkamada la horjeedi doono dhammaan dadka ku dambeeyey in somalilan maanduuriyaal laha geli taliyiga booliiska degmada Salaxley ayaa sheegay in howlgalkiiyo sii wadi doonaan saas haatow weybaws bulshada ka dhaqan xuduuda somalilan ku codsaday iniyoo la wadaagaan walaahi xoqe oo ka saabsan hageliyowka muqaadaraadka waxaan doonayaa halkan inaan ka soo daayo warbixin ku saabsan khamri aanu ku qabannay degmada salaxlay gaar ahaan kontaroolka mitirka khamrigaas oo ah nooca loo yaqaan jiinka oo tiradiisu ay dhan tahay boqol iyo toddoba midh iyo shan midh oo biira iyo gaari xaajiyadoo halkan lambarkeeda iyoa ku arki doontaan astaanteedaba haddii aan laydhaah annagoo ah ciidankii degmada salaxlay iyo guddoomiye ku-xigeenkii degmada salaxlay oo halkan nala taagan iyo maamulkii degmadoo dhan had iyo jeeraale waxaanu iska kaashannaa qabashada muqaadaraadka dalkeenna aafiiya meel walba kasoo gala ka soo gala magaalada waxa weeye waa la iga dambeeyaa waxaan usoo jeedinayaa ummadda ummadda xadka degan xadka ee aanu halkaa ka leenahay soonayaasha waa dadkeennii waxa ka shisheeya waxa ka sugeynaa waa dadkeennii dad bay intaa soo dhex marayaan taakataaka dhulka uguma jirno waxaanu ka codsanaynaa inay nala wadaagaan xogta ah wixii halkaa ka soo galee muqaadaraada ama khamri ha noqoto ama xashid ha noqoto ama bacahan la sheega ha noqoto waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha degmada salaxley iyo soonayaasheedu inay nala soo wadaagaan xogta wixii ay arkaan haddii alla ka dhigo guddoomiyaga degmada salaxley ayaan mahadnagay booliiska iyo shacabka wada shaqaynto laha ka qoobada muqaadaraadku ee lanwada guda magaalooyinka somalilan waxaan u mahadnaqayaa jananka ciidanka booliiska taliyaha qaybta bariga taliyaha xuuraanka taliyaha saldhigga iyo taliya ku-xigeenkiisa saldhigga degmada salaxley iyo dhammaan ciidanka booliiska somalilan iyo kuwa salaxleba meel kastay joogaan mahaddaa kadib waxaa maanta halkan horteyda yaalla oo taliyahan bileyska iyo ciidankiisu ay soo qabteen gaadhigan na hor yaalla oo siday boqol iyo toddoba xabo oo khamriya iyo lix midh oo biira shan midh oo biira laba qoradoo madhanna way ku jiraan waxaan u mahadnaqayaa oo kale dadweynaha reer salaxley oo nagala qayb gala meel kastoy marayaan dadka mukhaadaraadka sida